الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشرة النور سعودية كتابك أحاديث في الفتن والحوادث محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه waxaana soo gaarnay xadiiska sideetanaad tirsiga aynu u samaynay axaadiistan aynu ka soo koobnay kitaabka waana baabka baabu halaaki اlummati bacdihim bibacdin axaadiistan walaalayaal waxay ka sheekeynaysaa saynu ognahay baabu lfitan ama kitaabu lfitan waana axaadiis sheekhu raxmat ullaahi caleyhi uu kasoo ururiyey dawaawiinta sunnada ugu saxiixsan sida bukhaari iyo muslim iyo kutubta sunanta ah uu ka soo ururiyey ilaa laba boqol oo xadiis gaaraysay ilaa boqol iyo soddon ayaan ka soo intiqaabnay inteeda badanna saxiixa waana runtii axaadiistan fitanta in la ogaado waxyaalaha waxay ka mid tahay caqiidada muslimiinta asaasiga u ah iyo manhajka saxa ah dariiqa toosan ee saxa ah siraada mustaqiimka ah ayaa waxay u tahay muhiim qofku inuu ogaado fitanta iyo macaalimteeda calaamadaheeda astaamaheeda dariiqyadeeda asbaabaheeda jidadkeeda waddooyinkeeda si uga badbaado uga digtoonaado sidoo kale waxay keentaa cuqubo iyo dhibaatooyin iyo masaa'ib ummadda kusoo degta taasna si ay u dhaafto ayaa loo baahan yahay laga digtoonaado markaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo naasix amiin ah ummadiisa u naseexeynayay waatan aynu khudbadaha nidhaahno waa nasaxta alumma ummadda uu naseexeeyey naseexadaasna waxaa ka mid ah inuu u tilmaamay oo u bayaaniyey dhibaatooyinka dhici doona si ay uga fiijignaadaan mustaqbalka dhici doona waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay is yidhaahdaan dee wax dhici doona oo qadarta ilaahay subxaana wa tacaala ku ahaaday sidee looga hortegayaa waxaa macnahaas fasiraya qowlkii cumar bn khadaab radia allahu canhu nafiru min qadar illahi ilaa qadar illahi yacni wax kasta oo adduunkan ka dhacaya qadarta ilaahay subxaana wa tacaala buu ku dhacay khayr iyo sharba laakiin waxayna faran inaynu wanaagana raadino khayrkana ka khayr khayrkana raadino shartana ka cararno iyadoo dhammaanba qadartii ilaahay subxaana wa tacaala ah qadar ilahay baan ka cararna qadar ilahay baan ku cararayna ilaahay baana faray wixii xun inaan ka cararno arrinkaasna wuxuu yihi markii la yidhi daacuunka miyaad ka cararaysaa meesha uu ku jiro uu yihi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah waana macno saxiixa macnaha qadarta la rabo in loo fahmana sidaas oo maaha waxaan waa lagu qadaray macnaha inaadan lahayn ama ummaddan khilaaf baa loo qadaray macnaheedu inaynu u macaansano khilaafka oon khilaafka dhex fadhino maaha macnaheedu ama aynu nidhaahno ilahay baa nagu qadaraya khilaafkan waxaanu ka samayn karna ma laha maaha macnuhu saas waxaa weeye inaynu raadino inaynu ka baxno oo ijtimaacii layna faray iyo midnimadii layna faray walaatinimadii layna faray inaynu raadino a saasaa laynooga baahan yahy marka axaadiistan waa axaadiis muhiim ah sidaasay muhiim u tahay bacdihim bibacdin halaaga ummaddan ay isku halaagsamayso iyada dhexdeeda taasuu u baab yahay waxaana ugu horreeya xadiidkii thawban ee imaam muslim uu wariyey qaala imaam muslim raximah allahu tacaala can thawbana qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi in allaha alla subxaanahu wa tacaala zawaa liya alarda alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ii jamciyey ii kulmiyey oo iisoo koobay dhulka idaylkiis su u dhan yahay fara-aytu waxaan arkay mashaariqahaa barigeedii baan arkay wa maqaaribahaa iyo qorax dhaceed qorax ka soo baxeedi iyo qorax ka dhaceedii baan arkay markii la iisoo koobay oo la iisoo kulmiyey wa ina ummatii ummadayda sayabluqu wuxuu gaarayo gacanteedu iyo mulkigeeda maa su-iya lii minhaa inta la iisoo kulmiyey ee la iisoo koobay oo dhan mashriq iyo maqrab ayuu ummadayda mulkigeeda iyo xukunkeeda iyo awooddeedu ay gaari doontaa waayahay wa uctiitu waxaa laysiiy ummadiisa wa uctiitu waxaa laysiiyey waxaa laysiiyey alkanzayni alaxmara waalabyad hadda ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala waxaa lay siiyey labada kanzi labada jariido labada yani shay oo qiimaha leh alaxmara waalabyad kii gududnaa iyo kii caddaa qaala ibnu maaja ibnu maaja wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa aldahab walfida dahabkii iyo fidadiina waa laysiiyey bimacnaa ummaddan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay gacanta ka geliy kudha fido xoolo wixii dhulka ku jirayna nebigeenna calayhi salatu wasalaam baa la hanti siiyey hantideed la siiyey saasaad u arkaysaa ummadda islaamka munladun maalintii ay dhulkan timi oy bilaabatay ilaa maanta hantida ugu weyn dhulka adduunka iyadaa haysata ma dahabba ma xoolaa ma batroolba ma ki ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey taariikhdana haddii aynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa ummaddan sida ay maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu manaystay khayraadka ugu manaystay wa inii sa'altu rabbii anigu waxaan rabbigay weydiistay liummatii ummadayda u weydiiyey anlaa yuhlikahaa inaanu ku halaagin bisanatin bicaama ahay inaanu ku halaagin abaar wada ekay ku wada ekaata dhammaantood bicaama sana caama waxaa la yidhaahdaa abaarta dadkao dhan saaqda marka inaanu ummadayda ilaahay subxaana wa tacaala abaar ku dabargoyn baan ilaahay weydiistay wa anlaa yusallita waa raxmaddii nabiga calayh isalaatu wasalaam bilmu'miniina ra-uufu raxiim u ilaahay subxaana wa tacaala marka ummadiisii buu wuxuu ilaahay u weydiiyey siduu ummadihii hore loo dabargooyey inaan ilaahay subxaana wa tacaala abaar ku dabargoyn ummadiisa wa anlaa yusallita calayhim caduwan min siwa anfusihim wuxuu kaloo weydiistay ilaahay subxaanahu wa tacaala anlaa yusallita calayhim inaanu ilaahay ku sallidin ummadiisa korkeeda inaanu ilaahay ku sallidin caduwan cadow inaanu ilaahay ku sallidin min siwa anfusihim iyaga ka baxsan oan iyaga ahayn cadow aan iyaga ahayn macnaha u fiirso si fiican laakiin cadow iyaga dhexdooda ah lagama damaano qaadin hahey waxaa laga damaano qaaday oo u weydiistayna nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ilaahay ku sallidin cadow iyaga ka baxsan oo banaanka ka ah intuu qabsado u baabi'iyo iyo saldhigyadoodii inuu qabsado dhulkoodii gundhiga ahaa saldhigga u ahaa inaanu cadow iyaga ka baxsani uyan wada qabsan sidaasay taariikhdao dhan ahaydoo ilaa iyo maalintii dowladda islaamku ay ka istaagtay madiina ilaahay fadligiis ummadda islaamka oo dhan dhulkeeda in la wada qabsado cadow u wada qabsado ma wada dhicin laa zamankii tataarka walaa zamankii saliibiyiinta oo labadii cadow ugu darnaayo ummadda taariikh ahaan taariikhdii hore soo maray ilaa haddana qaarkood taagan yihiin ilaa akhiri zamanna ay jiri doonaan waxa ilaahay uu weydiistay nebigu alay sla slam inaanu cadowgaas iyaga aan ahayn ku sallidin oo dhulkoodao dhan uyan wada qabsan iyo ukuntooda wa ina rabbii haddaba jawaabtii waa tan ducadii nebiga calayh salaatu wasalaam loogaga jawaabay wa ina rabbii rabbigay qaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow qadaytu qadaa'an xukun baan riday fa inahu laa yurad haddaan xukun ridana xukunkaygu noqosho ma leh xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala yafcalu maa yuriid ahay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xukun baan xukumay xukunka aan xukumay qadaha aan ridayna ma jiro wax celin karaa wa inii anigu acdaytuka waxaan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan ku siiyey anlaa uhlikahum inaanan ku halaagin oo ku dabargoyn bisanatin bicaama abaar wada saaqda oo hal mar wada goysa inaanan ku ku ekayn ummadaada macnaha waxa weeye abaartu way imanaysaa laakiin dhul bay joogtaa dhulna waa ka maqan tahay muslimiinta qaar baa abaar haysaa qaarna barwaaqay ku jiraan dhulkii muslimiinta qaar abaar buu ku jiraa qaarna barwaaqu ku jiraa saasay noqonaysaa ekeeyo abaar arrinka nebiga calayhi salatu salaam ilaahay damaanad buu uga qaaday inaanu ku halaagahin waadna arkaysaan oo taariikhda haddii aad u aragtaan haddaba waaqiceenna dhulkeenna innaga hadda abaaro weeye roob la-aan weeye dhibaatooyin weeye dhulkanana barwaaqu dabaalanaya iyo rooba وأnlaa usalliطa calayhim inaanan ku sallidin baad leedahay caduwan cadow min siwa anfusihim taasna waa lagu damaano qaaday be oo fa yastabiixa baydatahum dhulkoodii oo dhan iyo ukuntoodii iyo saldhigoodii u xalaalaysto baydada waxaa la yidhaahdaa baydatu daari wasatuhaa wa mucdamuhaa ha waxaa la yidhaahdaa baydada guriga bartamihiisa dhexdiisa meesha ugu muhiimsan ugu weyn baa la yidhaahdaa baydada ahy ma ujeedaa marka waxa weeye macnuhuna ulajeedadu meesha muslimiintu ay ku kuunsan yihiin oo suldaankooda iyo istiqraarkooda iyo dacwadooda iyo diintooda asalka u ah ubucda u ah inaan cadow istibaaxaysta oo wada ku wada ekaada aanan ku sallidin ayaan ku damaano qaaday bal waaya waa arrin bishaaro weyn wey bishaaro weyn alxamdu lilah waanlaa usalita calayhim caduwa min siwa anfusihim fayastabiixa baydatahum oo uu xalaalaysto dhulkooda meesha asalka u ah u xalaalaysto macnaha waxa weeye atraafta iyo dhinacyada waa laga yaabaa dhul in la qabsado oo hadda andalus waa la qabsaday indiya waa meela laga qabsaday dhulal kaleeto oo maaragtay dhulka ruushka iyo agaarkiisa dhulal badan oo muslimiintu ay lahaan jireen waa la qabsaday laakiin dhulka iyo ubucda islaamka kasoo butaacayo oo kasoo burqanayo oo dacwada iyo diinta iyo qur'aanka iyo sunnada ay kasoo fatahayso ilaahay subxaana watacaala cadow kuma sallito waaya waa bishaaro markaa lagu bishaaraysto inaan niyad xumaan oo dadka muslimiinta ayo niyad jabin buu dhinacaas bishaaro ka sheegayaa xadiisku bishaaradaasoo ah inaynaan niyad jabin haddii meel la qabsado ama dhal dal muslima ay wax ku dhacaan ama wax gaaraan ma aha islaamkii inuu dhammaaday ma aha diintii inay dhammaatay ha ma aha yani dacwadii iyo diintii inay dabar go'day macnaheedu ma beray soo burqanaysaa oo facyaal kale soo kacayaan oo raayadii iyadoo haddana la hogaaminayo oo la sido ay adduunka ku faafaysaa ilaahay saasuu ugu talagalay diintan ilaa qiyaami saacana saa inay u joogto axaadiistana saynu ka arki doonno qaar marka xadiisku dhinacaas hore bishaaradaas buu xambaarsan yahay wuxuu yidhi waanlaa yusalita waanlaa usallita calayhim waxaan ku siiyey inaanan ku sallidin calayhim caduwan min siwa anfusihim iyaga aan ka ahayn mar walba fiiri waa ducadii nebiga alayh slat slaam ayaa jawaabtana loogu celiyay min siwa anfusihim iyaga aan ahayn cadow aan iyaga ahayn ila cadow waxaa dhidhici kara min anfusihim ah baa dhici kara alaysto baydadooda iyo yani ubucdooda walow ijtamaca calayhim man biaqdaariha haddii ay xataa isugu tagaan adduunka labadiisa dacal iyo darfihiisa waxa u dhexeey oo jooga oo dhan hadday isugu tagaan ummada ay ummaddan inaanay baabi'in karin ubucdoodana ayan qabsan karin allahu akbar waa bishaaro weyn bishaaro weyn oo adduunkao dhan hadduu isa soo bahaysto walow ijtamaca calayhim man biaqdaariha muslimiinay ku bishaaraysta adduunkao dhan hadduu isa soo bahaysto dadka nagu bajinaya afar kun oo cadowaa meelahan yimi gaala xunxun oo maaragtay balbahalkiyaa timi oo dhul muslimiin rabta inay muslimiintii baabi'iso diintii baabi'iso waxaas waxay baabi'in karaan adduunkao dhamme hadduu isu yimaado diintan lama baabi'in karo laakiin gudaheeda weeye dhibaatadu taas aan ogaano ahay fayastabiixa baydatahum walow ijtamaca calayhim man biaqdaariha hadday xataa isugu tagaan adduunka waxa jooga oo dhan hadday isu bahaystaan aw qaala min bayni aqdaariha aw min bayni aqdaariha inta udhexaysaba adduunka xataa yakuuna ilaa ay ka ahaato goormay soo fakanayaan dadkaas cadowgaas goormu soo fakanayaa oo ummadda waxyeelaynaya goorma xataa ilaa goorma waa ghaaya waay xataa goorma yakuuna ay ahaato bacduhum qaarkood yuhliku bacdan qaarka kale ay halaagaan markaasaa cadowga lagu soo daynaya lagu soo fasaxaya cadowga dibadda ah ee aan jinsigooda ahayn oo la af ahayn oo la luqa ahayn oo la diin ahayn waxaa lagu soo fasaxayaa oo lagu soo sallidayaa markii ay iyaga yahliku bacduhum bacdan qaarkood qaar kale wayasbihum bacdan qaarkood qaar kale qafaashaan xadiiska imaam muslim baa wariyey fi kitaabi alfitan wa ashraad asaaca waxaa wariyey abu daa-uud fi lfitan isaguna waxaa wariyey tirmidi fi lfitan waxaa wariyey ibnu maajah fi lfitan buu ku wariyey waxaa wariyey imaam axmed raxmat ullaahi calayhim ajmaciin waa xadiis saxiixa aada waadix u ah waaya xadiiskani markaa walaalayaal dhowr bishaaraba wuu xambaarsan yahay digniinna iyo taxdiirna wuu xambaarsan yahay bishaarooyinka uu xambaarsan yahay kow waxaa ka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka oo dhan diintan inuu gaarsiinayo mashriq iyo maqrib inay gaarayso qaala alimaam الnawowi raxmat ullahi calayh fiihi ishaarat ilى ana mulka hadihi اlأuma yakunu mucdamu imtidaadihi fi jihatay almashriqi wاlmaqrib wahaakada waqaca wahaakada waqaca wuxuu leeyahay sheekhu ishaaro xadiiskan tusaya markuu leey nabigu alayh الsalatu salaam fara-aytu mashaariqaha wamagaaribaha ilى ana mulka hadihi اlأuma ummaddan mulkigeedu yakunu mucdamu imtidaadihi fid fidi fid fidintiisu waxay noqonaysaa dhinaca u badan mashriqiya ma koonfur maaha umada islaamka mulkigeeda iyo diinteeda saasay u fidaysa waana sida dhacday buu yihi waana sida waaqic ahaan dhacday ahay oo haddee mashriqna xaggaa iyo siberia iyo china bay dhinacaa gaad xaggaas bal galbeedkana soco oroba oo dhan ka gudub atlantiga ka gudub america gaar darafkeeda kale u shisheeya ilaa alaska bay halkaasayna gaartay marka labadii daraf adduunka gees ilaa gees mashriq ilaa maqrib saasuu islaamkii u gaaray waaya taas waa bishaaro bishaarada labaad waxa weeye mulkiga ummaddu inuu gaarayo meelaha oo awood ay ku gaarayso awood iyo hanasho gacanteedu hanato a ee aanay ahayn si daciifnimo ah taas horena waa u dhaceen kuwo kalena waa dhiman yihiin ilaahay inankiis a kuwana horey u dhaceen oo ilaa andalos iyo ilaa russia iyo dhulkaasoo dhan muslimiinta haysan jiray o ka talin jiray mustaqbalkana ilaahay inankiis way dhici doontaa kuwo kaloo lamid ah waayahay waxaa kaloo bishaarada labaad ay tahay oo nabiga alayh salaatu salaam ama saddexaad ilaahay siiyey wa ucطiitu lkanzayn alaxmar walabyad ummaddan muslimka ah gaajo loogama boqo ummadda islaamka ah ummadda islaamka ah gaajo loogama shacbi shacbi iyo qaar ka mid ah waa laga yaabaa inay gaarto oo cadaalad la-aan iyo dhibaato la-aan iyo shaqo la-aan iyo xataa asbaabuhu ay yihiin laakiin ummaddan nabigeedii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gacanta u geliyey alkanzayni alaxmara walabyad bal dhulka batrool kasoo butaaco maanta eega idinku dahabka dahabka dhulka ku duugan markaa wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu isiiyey labadii kanzi dahab iyo fido gacantaa la ii geliyey axaadiis baan soo marnay hadda ka hor walaalayaal uu leeyahay ma lfaqra akhsha calaykum faqri idinka bixi idinka biqi maye waxaan idinka cabsanayaa adduunya in laydin furo bishaarada afraad waxa weeye inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baryay ummaddiisa inaanu ilaahay ku halaagin abaar wada saamaysa ummadda islaamka oo dhan gees ilaa gees taasna ilaahay waa u ajiibay oo wuxuu yidhi ummaddaada waxaad xaq igu leedahay inaanan ku ekayn abaar wada saamaysa dhammaantood oo dabargoysa marka dhulka muslimiinta waxaad arkaysaa meel baa barwaaqa ah meel baa abaara meel hadday liidato meel baa fiican meel hadday dhibaataysan tahay meel baa bar maaragtay caafimaad iyo saasa marka qaarba qaar kale markaa inuu u gurmado meel kale u cararaan subxana wa taala u furaya laakiin in abaar lagu wada ekaysiiyo oo hal abaar lagu soo wada saaro ummadda islaamka oo dhan taasu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka badbaadiyey waa bishaaro u qaaday arrinka lixaad waxa weeye oo bishaaro isaguna ah inaan ilaahay cadow dibadda ka ah ku sallidahay meeshaan dadku wax badan bay fadhi ku dirir iyo waxaan cilmi ku dhisnayn oo diin ku dhisnayn oo faham qur-aan iyo sunno ku dhisnayn bay isku wareeriyaan horta dhibaatadana haysataa iyo gaalada dhulkeenna qabsanaysaa iyo waxaa nagu soo duulayaa ma dhibaato annaga ahbaa mase waa dhibaato dibadda ah oo cadowgeennu u wado wax badan taasaa dadka laysku qaqabtaa markaasaa qaarna yidhaahdaan waa gudaheena qaarna waxay yidhaahdaan may waa dibadda annagu haddaan nahay muslimka waa heshiin lahayn oo waa dhibaatoon lahayn may dhibaatada banaankaa nala kaga wadaa qola hebel baa nagu wada adduunkaa nagu wada kadaa nagu wada gaalaa nagu wada hebel baa nagu wada bal hadda dhegayso warkan nabiga alay slat slam saxiixa ah waxaan ilaahay weydiistay anlaa yusallit calayhim caduwan ilaahay inaanu ku sallidin ummadayda caduwan cadow min siwa anfusihim iyaga aan ahayn iyaga ka baxsan min siwa anfusihim fayastabixa baydatahum oo uu xalaalaysto ubucdooda iyo saldhigyadooda iyo dhulkooda u xalaalaysto u qabsado wa ina rabbii qaala rabbigay wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow qadaytu qadaa'an xukun baan xukumay fainahu laa yuradd lama celin karo wa inii anigu acdaytuka waxaan ku siiyey liummatika ummadaada anlaa uhlikahum bisanatin caama inaanan ummadaada abaar ku wada dabargoyn dhammaantood say u dhan yihiin taasu waa qodob waan kuu ajiibay wa anlaa usallita calayhim caduwan inaanan ku sallidin baan iyadana kuu ballan qaaday cadow min siwa anfusihim iyaga aan ka ahayn fayastabiixa baydatahum oo uu xalaalaysto oo qabsado dhulkoodii iyo saldhigyadoodii walow ijtamaca calayhim man biaqdaariha haba isugu tagaan oo haysu bahaystaan adduunka waxa dad joogaay inaanay dhulkooda qabsan karin baan ku ballan qaaday ow qaala wuxuu yidhi min bayni aqdaariha inta u dhexaysa mashriq iyo maqrib darafyada adduunka inta u dhexaysa koonfur iyo waqooyi ilaa ay iyagu ishalaagaan xataa yakuuna ilaa ay ka ahaato bacduhum yuhliku bacdan qaarkood qaarka kale ay halaagaan ummadaada ummadaada qaarkood qaarka kale halaagaan wayasbiya bacduhum bacdan qaarkoodna qaarka kale ay qafaashaan ahay markaas kuma aanan damaado qaadin weeye markaa in cadowgaas aan kusoo sallido oo aan kusoo fasaxo laakiin haddayan iyagu isdhibaatayn cadow dibadda ah ma qabsanayo cadow dibadda ahi ma qabsanayo haddaanay iyagu ishalaagin oo iyagu iskhilaafin oo iyagu isdilin markaas baa cadowga dibadda lagu soo fasaxaya marka xadiiskan ayaa caddeeyey inay tahay midda inaga gudaheenna ah labo arrimuhu inay kala horeeyaanoo cadowga dibadda ah sallidaadiisu inay imanayso markii inagu aynu isdilno oo ishalaagno oo isqafaalanno laakiin inagu inta aynu isnabdaynayno oo isdaynayno cadowga dibaddana ilahay inagu soo sallidi maayo ahy ilaahay inagu soo sallidi maayo arrinkaasu waadix waa inuu u noqdaa dadka ahy maxaa yeelay waxaa la odhanaa maanta oo dhan cadowgan dibadda ah baa laga hadli laakiin lagama hadlayo khilaafka iyo halaaga iyo isdilka ummaddu iyada dhexdeeda ay isku samaysay inuu sabab u yahay midka banaanka ahi inuu qabsado saas darteed ayaan waxaan leenahay idinku isdaaya oo heshiiya haddii aada heshiin kartaan cadowga dibadda ayuu iska tegayaa ahy cadowga dibadda ma joogi haddaad idinku isfahamtaan ummaddii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam dadkiina ah isku diinta ah isku luqada ah isku taariikhda ah isku dalka ah isku jinsiga ah haddaad isfahamtaan cadowga dibadda igu dhaqaaqi ma joogi karo meesha mana soo geli karo ilaahayna idinkuma soo sallidayo arrinkaasu marka waa in si waadixa loo fahmaa fiqhi badan iyo faham badan ayaa marka halkaa ku sugan fiqhi badan ayaa halkaa ugu jira ahy zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ku daray wa inamaa akhaafu calaa ummatii wax kale maaha ee waxaan ummadayda uga baqaya al-a'imata almudiliin al-a'imata niman madax ah oo horjoogayaal ah oo mudiliin wax baadiyeeya oo baadiyeysan oo wax baadiyeynaya niman calaa dalaal ku sugan oo madax ah baan ummadayda uga baqayaa imaam waxaa la yidhaahdaa a'ima waa jamcu imaam imaamkii oo la badiyey weeye a'ima mufradka ahaa imaamkuna waa qofka lagu daydo reerku ku daydaa oo madax u ah wey baa la yidhaahdaa qofka lagu daydo almuqtadaa bihi a marka wuxuu noqon karaa caalim buu noqon karaa madaxweynuu noqon karaa kaaba qabiil buu noqon karaa taajir weyn oo la yaqaano oo buu noqon karaa oo reerka u madaxa dadkaa madaxda ah nabadoonka ah saldaanka ah iyo wixii lamida qofkii qowm uu ay ku daydaan oo horjoogo u yahay oo madaxdooda u yahay oo guurtigooda u yahay baa la yidhaahdaa al-a'ima nebigu alay slat slaam marka wuxuu leeyahay nimankaas wax baadiyeynaya baan ummadayda uga cabsi qabaa waa waxa aan ugu cabsi badnaa wa inamaa akhaafu calaa ummati ummadayda wax kale maaha ee waxaan uga baqayaa al-a'imata almudiliin niman madaxa oo horjoogayaal ah oo wax baadiyeynaya ummadayda baadiyeynaya oo boholka tuuraya kuwaasaan uga cabsi qabaa riwaayad kalena waxay ahayd akhwafu maa akhaafu calaa ummati waxa ugu badane ummadayda aan uga cabsi qabaa xataa dajaalka kaga daran calaa ummati al-a'imatu lmudiluun al-a'imatu lmudiluun nimanka mudiliinta ah ee wax baadiyeynaya oo say u baadiyeynayaan ummadii bay waxay u hogaaminayaan meel aan toosnayn bay u hogaaminayaan ku hogaaminayan markaasay ummadii islaamka boholka tuurayaan iyo god bay ku tirayaan ku ridayaan kuwaasaan uga cabsi qabaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadayda kuwa aan uga cabsi badnahay waa kuwaas ahay wa idaa wudica asayfu fii ummati a ziyaadadan waa ziyaadadii abi daawuud raximat llahi tacaala caleyh wa idaa wudica haddii uu ku bilowdo oo la saaro asayfu seefta fii ummati ummadayda lam yurfac canha layaama ilaa maalinta qiyaama seeftu way ku socon dagaalo unbaa ku socon dhexdooda a markay seefta kor u qaadaan haddii la kor loo qaado way soconaysaa dagaal iyo dil baa soconaya marka intuu intuu idinka joogo seefta idinaan qaadin a baad nabad qabtaa marka xadiis aynu soo marnay oo daciif ahaa uu imaam tirmidi uu wariyey oo uu ahaa cabdullaahi ibni salaam uu yihi war seef baa gal idinkaga jirtaa haisku soo saarinina haddaad soo saartaad kuma celin kartaan xadiiskaa waxaan idhi waa daciif laakiin kanaa saxiix ah oo macnihiisii macno ka weyn oo ku qotoma macnihii horena ku siinaya oo wuxuu leeyahay wa idaa wudica asayfu fii ummati ummadayda haddii seeftu ay ku bilaabato lam yurfac canha ilaa yawmi alqiyaama ilaa yawmi alqiyaama lagama saaray lagama qaadayo lagama qaadayo marka say fitnadu ugu bilaabatay ummadda albaabkeedu ugu furmay ilaa yawmanaa way socotaa marba qaboobi way soo kici dhexdeeda way qaboobi way soo kici waxaa u shida ahna waa dagaalada iyo iyo isdilid iyo dilka iyo harjiga weeye waxaa kaloo oo laga fahmayaa riwaayadan abu da-uud raxmat ullahi calayhi in cariga uu nabad yahay inta seef iyo dagaal aan la bilaabin dagaal hadduu bilowdo oo la taataabto oo fidnada la taataabto la juqajuqeeyo la kaakiciyo inaan markaa maaro loo heli karin marka in aada iyo aada looga digtoonaado inaan la isku kicin oo la isku hurin oo dagaalka la isku bilaabin ha in aada looga digtoonaado walaa taquumu saacatu buu yidhi walaa taquumu saacatu saacadduna ma dhacayso xataa yalxaqa qabaa'ilu min ummati ilaa ay ka haleelaan qabiilooyin iyo beelo ummadayda ka mida bilmushrikiin mushrikiinta ilaa ay raacaan oo haleelaan marka haleelidaasu ma waxay noqonaysaa inay gaaloobaan oy ridoobaan waa macno mumkin ah ma waxay noqonaysaa inay macaasideedii ku raacaan a dalika biannahum qaaluu liladiina karihuu maa sanutiicukum fii bacdi alamri inay waxyaalaha qaarkood ku adeecaan miyay noqonaysaa ha waa dhic iyadana waa dhici kartaa macno labadaba macno waa dhici karta wa xataa tacbuda qabaa'ilu min ummati alawthaan saacadduna ma dhacayso ilaa qabaailka qabaa'il ka mida ummadayda ay sanamyadii caabudaan iyo awthaanti wa annahu sayakunu fii ummati ummada kadaabuuna halaahuuna soddon beenaale ayaa dhici doona kulluhum yazcumu annahu nabiyun mid walbaa sheeganayo inuu nebi yahay wa ana khaatamu lnabiyiina laa nabiya bacdi anigaa ah kii nebiyada khatimay laa nebiya bacdi nebinina igama dambayo waxaa af xiray nebiyadii nebiga calayh isalaatu wasalaam oo khatimay nebi kama dambayo walaa tazaalu طaa'ifa tazaalu kamana zuulayso طaa'ifatun koox min ummatii ummadayda ka mid an khaalafahum qofkii khilaafa xataa ya'tiya amru llahi ilaa amarki ilaahay uu ka yimaado ilaa amarkii ilaahay uu ka yimaado marka intaana waxaa ku daray abu daawud iyo tirmidi iyo axmed iyo daarimi intaba way ku dareen daarimi muqadimadiisa ku wariyey intaan ziyaadadana waa ziyaado saxiixa oo ziyaadada calaa saxiix muslim xadiiskii thawban inta tan ku ziyaadada ah waa ziyaado saxiixa saxiixa sunan abi da-uud sheikh lalbanina wuu ku saxiix yeel uu ku raacay saxiixu tirmidina wuu ku raacay saxiixu ljaamic sagiir wuu ku raacay صaxiixu lmishkaat mishkaat almasaabix shan kun saddex boqol sagaashan iyo afar xadiiska raqamkiisu yahay saxiixu ljaamic sagiir xadiiska tirsigiisu yahay laba kun lix boqol konton iyo afar sunan abi da-uud صaxiixiisa afar kun laba boqol konton iyo labo termedi صaxiixiisa laba kun laba boqol labaatan iyo sagaal intaas baa xadiisku uu ku saxiix ayib laa tazaalu طaa'ifaة min umati calى اlxaqi ظaahiriin meesha uu nebigu alay slat slam u yihi ummadayda koox ka mida kama zuulayso inay xaqa ku muuqdaan daahiriin daahirnimadaas ay muuqashadaas ay muuqdaan ma awooda yani inay awood leeyihiin oy muuqdaan mase macnaheedu waxa weeye daahiriin walow bilxujati xujadii inay daahiriin ku yihiin maadaama xujadii saxdahayd iyo daliilkii saxaad u xambaari karaa labadaba nacma anaba waa lagu xambaari karaa a'imadan mudiliinta ah waxaanu nidhi oo ummadda oo madaxda u ah ama siyaasiyiin ha sheegtaan nabadoonna ha sheegtaan culimo ha sheegtaan madaxweyneyaal iyo ru'asa ha sheegtaan noocyaal badan bay noqon karaan dad ka mida dadka dadka un horjoogayaasha ah weeye qaar ka mida oo a'imo ahoo dadku ay ku daydaan ayaa ummaddan halaagaya madaxda marka waa leadershipka waxaa la yidhaahdo afka qalaad leadershipka yacni hoggaanka ummadda hoggaanka hoggaan baadiyeynayaabaa ummadayda aan uga cabsi qabaabu yaro baabi'inaya arrinkaasuna waa arrin saxa oo ummadda hadduu hoggaanku ka xumaado ummadda way baaba-aysaa waynu ujeedinaa hadda waddamo dhan oo maaragtay yacni waxa baabi'iyey maanta hadda walaalayaal waxay ka aloosan tahay yemen waxay ka aloosan tahay libya waxay ka aloosan tahay suuriya waxay ka aloosan tahay meelo badan dhulalkaas aynu hadda maaragtay ay ka socoto waa dhulalkii ummadda islaamka u ahaa jariidada oo u ahaa saldhiga ubucda u ahaa nabiga alay slat slam madiine markuu joogay ya madiine markuu joogay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi hortaada waxa ahna waxaan kaaga dhigay haniiman kaaga dhigay waqooyigaaga haniiman kaaga dhigay gadaashaada waxa ahna waxaan kaaga dhigay ciidan iyo taakulan kaaga dhigay marka hortiisana nebiga calay sla slam waa shaam wey iyo waqooyiga haniiman kaaga dhigay baa dhul barwaaqa oo khayraad oo ilaahay barakeeyey baa ilaahay subxaana watacala ka dhigay waana kuwii muslimiintu ay qabsadeen gadaashaadana waxaan kaaga dhigay baa la yidhi ciidan iyo madad baan kaaga dhigay waa yeman yemanna waxaa la isku oran jiray dhul badan oo koonfurtan sacuudiga hadda najraan iyo dhulalkan maaragtay tihaama iyo dhulkaas oo dhan hadda yeman bay asal ahaan raacsanayd marka oo dhul badan oo sacuudiga hadda ka mid a oo raacsan khariidada hadda cusub laakiin asal ahaan dhulka yeman ah ilaa haddana shucuub yeman ay degan tahay dhulkaasna wuxuu yidhi ilaahay subxana wa tacala waxaan kaaga dhigay madad yacni ciidan oo ciidamadii dhulkan ciraaq iyo yeman iyo lagu furtay waxaa ugu badnaa ciidamadii yeman ka yimi iyo muslimiintii yeman ka ka ka timi ha iyo qabaa'ilkii yeman ka yimi ilaa yowm alqi islaamka saasay ugu yihiin marka ummadda ummadda saasa yaa la haray meeshii barakada badnayd dhulkii barakada badnaa shaam ahaa ee bacda maka iyo madiina dhulka ugu barako badan islaamka waa shaam weye ha meesha saddexaad ee soo saddexaysa xijaaz waa yani maka iyo madiina fadligooda sham baa soo xigta alard alati baarakna xawlaha dhulka ilaahay u barakeyey qur-aanka dhowr meelood uu ku sheegay sidoo kale waxaa markaa kusoo xigta yeman oo madad ah marka dhulkaas umucda islaamka ah waxaa la haray qiyaada xum iyo a'imat lmudiliin alaima almudiliin wax u eg waxaa nabigu alay sala sl inamaa akhaafu calaa ummati aw akhwafu maa akhaafu calaa ummati ala'imatu lmudiluun aimo mudiliin ah maxaa ka dhigay shucuubta marka dhulkaas barwaaqada leh oo cizada iyo karaamada iyo diinta iyo saldhiga u ahayd islaamka inay maanta noqdaan dad fuqara ah oo maaragtay masaakiina oo oo dhulkoodii ku baahan oo ku gaajaysan oo aan aan ku fekeri karin oo aan xorriyad ku haysan oo aan cizo iyo sharaf ku haysan waxaa ka dhigay waxaa qiyaadad xumo qiyaadad xun qiyaadada qiyaadada xumaatay ama leadershipku xumaatay marka xadiisku saasuu ishaarayaa meel haddii leadershipku ama qiyaadadu ay ka xumaato ummadda inay halaagsamayso baabi'iso ummadda taas buu xadiisku ishaaraya wuxuu yidhi alimaam darimi baa wuxuu wariyey muqadimadiisa xadiis oo saxiixa ziyaad ibn xudayr qaala wuxuu yihi qaala lii cumar cumar baa wuxuu igu yihi waa cumar ibn khaaab radi allahu canhu wuxuu igu yihi buu yihi hal tacrifu maa yahdimu lislaam islaamka waxa dumiyaha ma garanaysaa qaala wuxuu yihi qultu laa waxaan idhi maya qaala wuxuu yihi yahdimuhu zallat lcaalam waxaa dumiya turunturada ninka caalimkaa ninka caalimkaa meesha uu ku gafo oo dad badani ku raacaan intuu gafo baa dad badani raacayaan turunturadaas caalimku waxa weeye waxyaalaha islaamka dumiya qeyb bay duminaysa wa jidaalu lmunaafiqi bilkitaab waxaa kaloo dumiye buu yidhi dooda munaafiq ee diinta uu ku doodo caliimu lisaan carabku wuxuu cilmi ka leeyahay laakiin qalbiga kagama jiro islaamka iyo wanaaggiisa iyo iyo iyo doonitaankiisa iyo rabitaankiisa qalbiga kagama jiro laakiin waxaa wuxuu ka hayaa carabku wuxuu ka hayaa xujo xujadii qur'aan iyo sunnada iyo buu wax badan ka yaqaana caliimu lisaan jidaalka munaafiqa saas oo kaleeta ahna waxbuu dumiyaa dad bu baadiyeen wa xukmu la'imati almudiliin ahe maxalu shaahidkii marka meeshaan ugula jeedana halkaan weeyo aan uga soo qaadnay iyo xukunka a'imada nimanka hogaamka ama amiirada ama xukaamta ama marasada ama qudaada ah ee mudiliinta ah a mudiliinta ah ee waxbaadiyeeya saddexdaas qolo baa islaamka dumisa buu yihi caalamka caalimka turunturadiisa munaafiqa jidaalkiisa iyo doodiisa ha oo uu maaragtay aayadihii iyo xujadii iyo wixii uu soo qaadanayo iyo nimanka madaxda ah ee waxbaadiyeeya ee aan diintii ilaahay iyo sunnadii nabiga alay slat slaam iyo kitaabkii qur-aanka aan ku socon kuwaas ayaa baabi'iye buu yiri marka a'imada waana saxiix weye darimi irtiyaadan uu wariyey macnahan aharkan cumar radia allahu canhu laga wariyey mishkaat lmasaabixina sheikh lalbani raximah llahu tacaala iyo darimi uu ku saxiix yeelay laba boqol lixdan iyo sagaal wuxuu yihi ala'imatu lmudiliina yani alcaiim abadi oo sharxay kitaabka abi da-uud cawn lmacbuudka wuxuu yihi ay addaaciina ilى اlbidaci wاlfisqi wاlfujuur ala'imatu lmudiliin wuxuu yihi ay waa kuwa addaaciina ugu yeero dadka ilى اlbidaci bidco wاlfisqi iyo faasiqnimo iyo fujuur dembiyaal badan ugu yeera ahe marka halkaas waxaa ka caddaatay aimada mudiliinta iyo dhibka ay u geysanayaan ummadda inay tahay yacni baadinimadaas ay baadiyeynayaan iyo in laga digtoonaado ummadda dhexdeeda khilaafka ah iyo seef in lagu dulqaado ummadda dhexdeeda in seef lagu dulqaado ummadda dhexdeeda seef laguma qaadi karo islaamka ah seeftu iyo dagaalku khaarijkeeda iyo dibaddeeda inuu ku wajahnaadaan la rabaa oo ujeedo gudaha inay usoo jeensato ama muslimka ay ku jeensato waa arrin mamnuuc ah nabiguna caleyh isalaatu wasalaam ummaddan uga digay wax badan walimuslimin can sacdi ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama aqbala wuxuu kasoo noqday daata yowmin maalin maalmaha ka mida oo kasoo jeestay min alcaaliyati meel banaanka magaalada madiinaha xataa idaa mara markuu soo maray bimasjidi bani mucaawiya reerkaa la yidhaahdo bani mucaawiya dadka qabiilka yihiin in lagu sheego ceeb maaha ee in loogu tacasubo oo xaqdarro loogu tacasubo taasaa islaamku diiday lakiin ninku inuu sheegto anu reer hebel aan ahay ama reer hebel baa halkaa degan la yidhaahdo ceeb maaha waa wax tacaarafu wey xataa idaa mara markuu soo maray bimasjidi bani mucaawiya maxaana la odhan lahaa marka sideena loogu tacriifin lahaa meeshaas nebigu alay slat slaam soo maray oo masjidku ku oolaa haddaan la dhihin bani mucaawiye weeye sow tii ilaahay uu yihi markaa litacaarafuuda weeye masjid bani mucaawiya buu soo maray dakala wuu galay masjidkii buu galay fa rakaca fiihi rakcatayn laba rakco buu ku tukaday wa sallaynaa macahu oo tadawuca nabiguna alay slat slaam uu ku tukaday annana waa la tukanay wa dacaa rabbahu طawiila wadacaa wuu duceeyey rabbagu rabbigiis buu ku duceeyey u ducaystay oo duca ka dalbay طawiilan wakti dheer duco dheer buu ducaystay uma اnsarafa ilayna wuu nagu soo jeestay markaa faqaala wuxuu yihi sa'altu rabbii marka ducada u ducaystay saxaabigu ma bayaanin ma yani ragcadii u dambaysay buu ku ducaystay intaanu insiraafin oo salaada ka bixin axaadiis kalaa kusoo aroortay meeshaasu maxalu ducaa inay tahay oo yani inta u dhaxaysa tahashahudka taxiyaadka u dambeeya markaa dhammayso iyo intaadan salaamo naqsan inta u dhaxaysa uma liyadcuu aw liyatakhayar min adducaa'i maa shaaa baa jira xadiis ah yani markaa markuu taxiyaadka dhammaysto oo fitnooyinka adduunka iyo aakhirada ka ilaahay ka dalbo inuu ilaahay ka badbaadiyo ayuu haddana wixii duca aho marka uu jecel yahay iyuu ku ducaysanaya marka muslimiin ay halkaa lagu ducaysto meelaha nabigu alay slam ishaaray wey salaada waana dubru salaad meesha la yidhaahdo wey marka mas halkaasuu ku ducaystay mase waxa weeye nebigu alay slam sujuudduu ku ducaystay mase markuu soo soo jeestay salaada ka baxay buu ducaystay intaba waa dhici kartaa faqaala wuxuu yidhi sa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay halaathan yacni ducadii dheeraydaadi arkayseen weeye ilan wuxuu yihi wadacaa rabbahu طawiila saxaabadu way dareemeen inuu duco dheer galay nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxaa kaloo laga fahmaya nebigu alayh الsalatu salaam inaanu duco jamaaciya halkaa ka ducayn oo uu dhihi uu samayn karay nebigu a inuu duceeyo ummadduna ay aamiin tiraahdo laakiin ma yeelin nebigu alay sl isagaa duceeyey isagaa ducaystay saxaabadiiyo weliba aan maqli hayn hadduu u sheegayaa marka salaaddii marku ka baxay faqaala wuxuu yidhi sa'altu rabbi rabbigay baan weydiistay halaathan saddex arrimood baan weydiistay fa acطaanii hintayn labuu isiiyey saddexdii duco aan weydiistay laba waa iga ogolaaday wamanacanii waaxidatan midna waa ii diiday waayahay muslimiinay bal dhegaysta saddexdii labuu iga aqbalay waana isiiyey midna waa ii diiday buy nebigu alayh isalaatu wasalaam ilahay waa ii diiday midda saddexaad aan ogaano iyo labada la siiyey bisana sana waxa weeye waa abaarta abaarta lagu baaba-ay weeye lagu baaba-o dadku dhintaan xooluhu dhintaan haraad loo dhinto gaajo loo dhinto hay wuxuu yihi marka waa xadiiskii hore buu xoojinayaa xadiiskan waana m saxiix muslim baa wariyey wuxuu yihi rabbigay waxaan weydiistay inaan ummadayda ku halaagin bisanati abaar inaanu ku halaagin fa acطaaniiha waa isiiyey ilaahay arrinkaas waa iga ajiibay wa sa'altuhu waxaan kaloo weydiistay anlaa yuhlika ummatii bilgaraq ummadayda inaanu biyo ku hafin oo lagu baabi'in sidii loogu maasheeyey qowmu nuux iyo fircoon iyo biyaa lagu hafiyey soo ma ahayn a wa aqraqnaa aala fircawn wa kullun kanuu ظaalimiin ilaahi subxaana wa tacaala qowma nuuxna sidaas oo kale waa tii biyaha lagu hafiyey fafataxna abwaaba الsamaaءi bimaaءi munhamir wafajarna اlأrda cuyuuna faltaqa اlmaءu calى amri qad qudir waxamalnaahu calى dati alwaaxin wadusr tajri biacyunina jazaan liman kana marka ilaahay subxaana wa tacaala kuwaasna waa kii dhulkiiyo cirkaba biyo intuu kaga keenay albaabadii samadana la furay dhulkana laga jeexay biyihii ayaa lagu hafiyey qowmu nuux marka ilaahay waxaan weydiistay buu yihi inaan ummadayda anigana saas oo kale aanu biyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hafin oo ku baabi'in oo ku maashayn fa acطaaniha iyadana waa ilaahay waa isiiyey waa iga ogolaaday waa iga ajiibay wa sa'altuhu waxaan weydiistay anlaa yajcala ba'sahum baynahum mar kale way nebigu alayh slat slaam soo rogaal celiyey aahay nabigii subxaanahu watacaala ummada ummaddiisa inaanu anlaa yajcala inaanu ka yeelin ba'sahum wasa'altuhu waxaan weydiistay anlaa yajcala ba'sahum baynahum dhexdooda inaanu ilaahay dagaal dhexdooda ah ku ka yeelin dhexdooda dagaal iyo dhibaato iyo shiddo famanacaniihaa waa la ii diiday taas taas waa la ii diiday marka middaas waa laga diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam waana midda ah ummadda dhexdeeda dagaalo iyo dhibaato inay ka dhacdo marka xadiiskan muslim raximah llahu tacaala u wariyey fi lfitan waashraat saaca imaam axmedna u wariyey xadiiskii hore oo thawbaan ee isna saxiix muslim iyo tirmidi iyo abi daawud iyo kulliba ay wariyeen ayuu isaguna markhaati u yahay oo ahayd cadow kale kuma sallidayo dibadda ah haddaanay iyagu isdilin markay iyagu isdilaan cadowga dibaddaa lagu soo fasaxaya kanna waxa weeye dhinacii kale cagsigiisa ahaa yacni wuxuu weydiistay inaan dhexdooda ilaahay subxaana wa tacaala dagaallo iyo dhibaato dhigin waana laga diiday marka waxa weeye macnuhu hadday iyagu doonaan oo doontaan yacni qadaa qahri ah lagagama joojinaayo lagagama joojinaayo dagaalada dhexdooda ah laakiin hadday iyagu ka haraan waa heli karaan waa u furantahay albaabu furan wey oo caafiyo ilaahay weydiistaan marka qadartii ilaahay subxaanahu watacaala qoray way dhacaysaa laakiin annaga waxaana faran asbaabta inaan qaadano oo cararno oo ka digtoonaano oo ay ka mid tahay dagaalada ummadda dhexdeeda ah ee axaadiistaasu ay ka digayso axaadiistaasu ay ka digtay marka waa in aada iyo aad loogaga digtoonaado arrinkaas baabu kafi lisaani fi lfitnati wtig waxaan malaynayaa ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday doonto wanaagga quluubtoodana ilaahay subxaanah wa tacaala uu khayr ka ogaado ilaahay khayrku waafajiyaa waxaan idinku xusuusinayaa laba aayadood laba aayadood ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ummadda qalbiyadeeda ka ogaado isbeddel oo ah inay isu beddeshay in ikhlaas ku jiro oo diinta ilaahay keliya inay kor noqoto ay rabto oo aanay kursi doonihayn oo jago ku doonihayn oo xoolo ku doonihayn oo qabiil ku doonihayn oo magaca ku doonihayn oo ammaan ku doonihayn oo wax kale ku doonihayn laakiin ay ku doonayso ya in yacni diinta ilaahay subxaanahu watacaala keliya ay kor noqoto qalbigeeda qulubtu ilaahay daalacdaa meel kale ilaahay sawiradiina iyo saa isu soo saarsaaraysaan iyo waxaad hadalkaad macmacaaninaysaa waxaas ma eego ilahay subaa ilahay wuxuu in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka waa labadii sababood ikhlaaskii iyo camalkii baa la eegaya marka saas oo kalena waxaa wax kugu hagaagi karaan qalbiga oo hagaaga iyo camal wanaagsan oo aad la timaado oo oo dadaal ah oo asbaab ah ad la timaado ilahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahy mumin asxaabtii markuu ka warramayo laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima ma fi quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxa qariiba wamaghanima kahiirata ya'khuduunaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa akhir alaayaat wuxuu leeyahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ujeedaa oo ilaahay ka raali noqday mu'miniinta nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam kugula mubaayacoonaya geedka hoostiisa waa geedkii xudaybiya shajaratu samra geedkii nebiga caleyh lagula mubaayacooday beycat ridwan beycada la yidhaahdo beycat ridwan beycadii ilaahay kaga raali noqday asxaabta asxaabtii joogtay kun iyo afar boqol oo nin bay ahaayeen taqriiban xudayfe usoo raacay xudaybiya nebiga caleyh salaatu wasalaam